runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka lasooyi karo doorashooyinkan ay dhici doonaan insha allah ammaanku hadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka xeer dowlad goboleedka federaalka inta oo hadda u socda runtiina ay ku gaareen qorshihii iyo wanaagii iyo iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan iyadana waa ku daba jirnaa saa usan tahay dad dhowlan qabanay oo runtii qayb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka usiiya dadka xajikiska ah dadkaas waa soo qabanay gacantaa ku jirnaa kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyey waa ku daba jirnaa ma rabo inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo laakiin waa rajeynaya haddii laa yidhaahdo in wakti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno aan magaalada tana qaraxyada xamas intii aada ugu gatay waayo dhaweeto maadaama looga adkaaday meelihii kale iyo dagaaladii degmooyinkii laga barakaciyey ay haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka abaabudaan qaraxyada noocaas ku daba jirnaa waan naqaanaa dadka waxaa ka dambeeya waxaa rajeynayaa hadii la dhawaan inaan gacan